assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsanee khaza waxaan maanta oo axad ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo lixaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyno duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oy ku bartilmaamayseen dadka shacabkiiaan waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xirooyinka barakacyaasha madaaristahay gabaadka ka dhigteen iyo weliba guryahay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duqeymahaas ay shuhado iyo dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruuxoo shacab ah waddada nafka ay ku taala bartamaha magaalada khaza ee qidaaca khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen guri halkaasi ku yaalo ay degan yihiin dad shacabaan waxba galabsan waxayna wararku sheegayeen halkaasay ku shahiideen dad gaaraya afar ruuxoo shacab ah halka ay sidoo kale jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqeyn midaa la mid ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaa ku shahiiday siday dad goobjoogayaalla warbaahinta u sheegeen saddex ruuxoo shacab riid ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan shaqaalaha ka howlgala isbitaalka almacmadaani ee magaalada khaza ayaana waxay ku howlan yihiin baadigoobka dadka ku hoos xniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda guri ku yaala xaafadda abu iskandariya ee ku taala magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeyn aad u xoogan oo xagga cirkaa ku bartilmaamaysadeen duqeynta abahalnimada ayaana waxay sababtay istishaadka tobannaan ruux oo ka mid ahaa dadkii rayidka ee gurigaasi ku sugnaa iyo dhaawac kuwo kaloo aad u fara badan magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka goodoonsan ee khaza duqeyn ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in sideed ka mid dadka dhaawacyada qaba ay ku sugan yihiin xaaladda halisa ah diyaaradaha cadowga yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqeyn la duldhaceen guryo ku yaala deegaanka sheekh ziyaad ee magaalada baytlaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidaas la mid ayay cadowga yuhuudda u duqeeyeen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacabriid ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan maktabka warfaafinta ee maamulka marinka khaza ayaana wuxuu shaaca ka qaaday in habeenkii xalay ciidanka yuhuudda ay dileen guddoomiyaha magaalada dayrilbalaax ee bartamaha marinka khaza madraso ku taala xaafadda tufaax ee dhacda bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana madrasada xilligii la beegsanaya ku sugnaa dad badan oo shacabriid ah kuwaasoo ahaa barakacyaashii ka soo qaxay koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn aad u culus la beegsadeen guri ay degan yihiin qoys shacaba oo laga yaqaana magaalada khaza waxaana duqeyntaa kadib guriga isqaabsaday dab aad u xoogan kaasoo sababay khasaare baaxad leh waxaana halkaa ka dhashaday khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhado iyo dhaawacyo madarse kaloo lagu magacaabo almajid wasiilah oo ku taala galbeedka magaalada khaza iyo ciidamada yuhuudda si arxandara u beegsadeen waxaana halkaa ku shahiiday shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale kuwaasoo u badan dumar carruur iyo waayeelo sidoo kale wariyo ku sugan waqooyiga qidaaca khaza ayaa waxuu soo warinayaa in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen madarse ku taala deegaanka beetxanuun ee waqooyiga waxayna halkaa ku dileen sida la soo warinayo in ka badan shan iyo toban ruux oo shacab ah kuwo kaloo aad u fara badanna waa ay ku dhaawaceen ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa muddooyinkii dambe aad usii labadjibaaray beegsigooda ku aadan goobahay dadka iskugu yimaadaan sida madaarista maraakista isbitaalada iyo guryaha caamka ah xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza guri ku yaalayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu la beegsadeen duqeyn aad u xoogan waxaana la warinayeen halkaas ay waxyeelo kala duwan ku soo gaareen in badan oo ka mid a dadkii ka agdhowaa goobta waxaana ku shahiiday afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen toban ruux oo kale diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale madaafiic ku garaaceen guri ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka ah sidaas la mid ayay diyaaradan u duqeysay guri ku yaala magaalada dayrilbalax ee bartamaha marinka khaza sidai ay soo warinayaan ilo xogoogaalla ah duqeyn kaloo ka dhacday xaafadda sheekh ridwaan ee dhacda waqooyiga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ku dileen dad aad u fara badan oo abriyaah kuwa kalena waa ay ku dhaawaceen aroornimadii hore maanta oo xadda duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza iyo deegaanada hoos yimaada waxaa ku shahiideen ka badan afartan iyo shan ruux halka ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen soddon ruux oo kale iyadoo ay weli soconayaan duqiimaha bahalnimada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna si toosa u beegsanayaan guryaha madaarista masaajidda iyo weliba isbitaaladay dadka shacabka gabaad ka waraadsadeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka godoonsan ee khaza waxau warbaahintu la wadaagay in marinka khaza ay ka jirta xaalad burbur ah oo aad u daran taasoo loo geysanayo goobaha ay dadka degan yihiin sida guryaha iyo wixii la mid ah wuxuuna sheegay in midda ay sii dheertahay macluusha ay wajahayeen dadka reer khaza muddo ka badan hal sano ciidamada yuhuud ayana waxay si cad u diideen in wax gurmadaha la soo geliya marinka khaza iyagoona mararka qaar waddooyinka ka leexsada gawaarida gurmidka sida wuxuu intaas sii raaciyay agaasimaha in gumaystaha yuhuudda ay baabi'in joogtaha ku hayeen dadka ku nool qidaaca khaza gaar ahaan dadka mustadacafiinta ah ee aan waxba galabsan dadka ku shahiiday duqiimaha sahaynada muddada afar iyo tobanka bil ayuuna sheegay in boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dumar iyo carruur ay da-dooda aad u yar tahay waxaana aad u sii badanaya dadka dhaawacyada qabiile geenaya isbitaalada ku yaala waqooyiga ilaa iyo bartamaha marinka khaza koonfurta ilaa iyo bariga iyadoo nimida sii dheertahay in ciidamada yuhuud ay beegsanayaan xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya intaba gumaystaha yuhuudda ayana waxaa duuqeymaan iyo xasuuqyadani garab buuxa ku siinaya dowladaha ugu tunka weyn caalamka sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka waana kuwa sheeganaya xuquuqda carruurta iyo dumarka intaba balse dagaalka khaza ayaa bannaan ka soo dhigay wejiga dhabta ee dowladahani haddaba xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wuxuu soobay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo shan ruux halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen dad ka badan boqol iyo toddobaatan ruux oo kale iyadoo xisad mudan tahay in tobannaan ruuxoo shuhaada iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatanka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun sagaal boqol iyo soddon ruux halkii dhaawacudana maraya in ka badan boqol iyo lix kun lix boqol labaatan iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ee si arxandarraha u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah dhanka kale ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa beegsaday kolonyo gaadiida ah oo si ay u siday ciidamada saynada yuhuudda ee goodoonkaada ku haya dadka muslimiinta ee ku dhaqan waqooyiga marinka khaza muuqaal kooban oo ay baahiyeen kooxaha ayaana waxaa si dhammaystiran loogu soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerarka iyo khasaaraha ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey weerarka muuqaalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa hogaamiye ka tirsan ciidamada wax iska caabinta oo dagaalyahanadiisa u sharaxaya qaabka uu u dhacayo weerarka iyo goobaha sida gaarkaa loo beegsanayo waxaana hortooda ka muuqda shaashad soo bandhigaysa ciidamada cadowga yuhuudda u diyaargaroobaya safarka ee sahayda ugu geeni lahaayeen saaxiibadooda waxay intaa kadib kaamirada alqasam soo bandhigaysaa tirada ciidamada yuhuudda ee fuulaya gawaarida ay ku qaadayeen sahayda dagaalyahanada alqasam ayaana u muuqado kuwa istidlaacanaya cadowga yuhuudda lana socda dhaqdhaqaaqooda ciidan halka ciidamada yuhuuddana ay yihiin kuwo khaafilina oon waxba kala ogeyn weerarkan dhabagalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyahan ka tirsan alkhasaam oo gaadhiga ugu horeeya ee ciidamada yuhuudda ay saaran yihiin la beegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee garabka laga gano waxaana intaa kadib ciidamada yuhuudda roob looga dhigaya rasaas aad u xoogan jabaqda rasaasta ayaana laga maqlaya muuqaalkan ay baysay alkhasaam waxaana la arkayaa intuu muuqaalkan soconayo tiro ciidamo yuhuudda isbarkan intaa kadib ciidamada yuhuudda ayaana kala firxanaya iyagoona galaya guryaha ka agdhow goobtaasi waxaana guri ka mid ah guryaha halkaasi ka agdhowaa lagu tooganayaa askari ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda oo halkaasi ku dhuumaalisanayey waxayna markaan si toosa kaamirada u tagaysaa goobtii lagu dagaalamay iyadoona soo bandhigaysa khasaaraha baaxadda laga gaaray ciidamada yuhuudda iyo gawaarida laga burburiyey waxaana la arkayaa ciidamada yuhuudda oo goobta ka cararaya islamarkaana jiidanaya gawaaridii laga burburiyey qaarkood meydadkoodii iyo dhaawacyadooda ayayna horey usii qaateen weerarkan dhabagalka uu dhacay sagaalka bishan aynu ku jirnay ee disembar ayaa wuxuu ka mid noqonayaa weerarada ugu dhigdaadashada badan ee cadowga yuhuudda lagu gaarsiiyey qidaaca khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana war ay hore usoo saareen waxay ku sheegeen in weerarkan looga dilay laba askari iyo hal sargaal walow ay u muuqateen tirada intaa ka badan tahay balse ay qaranayaan ciidamada yuhuudda sidaba looga bartay sidoo kale weerarkan ayaa wuxuu argud u yahay kumanaanka ruuxee lagu xasuuqaya waqooyiga khaza iyo si guud ahaan marinka waana mid ay ku farxayaan guud ahaan dadka muslimiinta ee isha ku haya waxa ka soconaya khazada goodoonsan dhanka kalena rucbiyo argagax ku beeraya ciidamada gumaystaha yuhuudda ee khaza ku sugan dabadhalafyada sahaynada yuhuudda iyo weliba shacabka yuhuudda ee wiilashooda ay ku sugan yihiin furimaha dagaalka ee khaza